shirkan oo horey uga furmay muqdisho ayaa kusoo gabagaboobay isla magaalada muqdisho iyadoo ay madasha ka maqan yihiin labada maamul goboleed ee isku magacaabay puntland iyo jubbaland kulankan ayaa lagu sheegay inay fariisimo ay horey u heysteen ciidamada isku magacaabay atmis ay la wareegtay dowladda federaalka war-saxaafadeed ayaa lagu sheegay in golaha ay isku raaceen doorashooyin ka qabsoomaya dowladaha hoose oo ay ula jeedaan maamul goboleedyada ka jira waddanka kuwaas oo dhacaya bisha juun labada kun iyo shan iyo labaatanka doorashada baarlamaanka iyo madaxda kale ee dowladda federaalka oo isna dhacaya sebteembar labada kun iyo shan iyo labaatanka furitaanka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka marka laga reebo maamulka la baxay puntland ee uu hogaamiyo saciid deni kadib markii uu muddo socday ayaa lagu dhawaaqay in dib la isugu soo laabto waxaana xilligaasi isaga baxay axmed madoobe kaas oo majarha u haya maamulka isku magacaabay jubbaland khilaafkan cusub ee iminka ka dhex bilowday villa soomaaliya iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ayaa salka ku haya heshiis ay horey u wada galeen labada dhinac ee ahaa in doorashadu dhacdo bishii mey labada kun iyo saddex iyo labaatanka uu ka baxay islamarkaana beddel ku sameeyey madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh